inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaa geeriyooday marxuum xuseen cabdulaahi raage oo toddobadii bishan sida la sheegay xaaskiisa ay ku gubtay magaalada gaarisa marxuumka oo ka mid ah ganacsatada deegaanka dhadhaab ayaa horday markuu falkan dhacaya waxaana la sheegay in xaaskiisa bahweynta ahayd ay saliid aad u kulul ku shubtay isagoo nabad ku seexday xilli uu hurdayo dhaawaciisoo aad u darnaa ayaa loola cararay magaalada nairobi halkaasoo ugu dambayntii uu saaka subaxdii ku geeriyooday haweenayda dhibka geysata ayaa la sheegay inay marxuumka u dhashay shan carruur ah waxaana la sheegay inuu guri cusub ooga dhisay magaalada gaarisa habeennimada uu dhibka ku dhacayana subaxeeda u ballansanaa inuu gurigaasi u soo adeego oo fadhiya alaab cusub oo kale u soo godo siday ehelkiisa sheegeen xaaska falkan geysatay oo lagu magacaabo sarreeya cabdulaahi axmed ayaa da'deeda lagu sheegay soddon iyo siddeed jir ilaa iyo afartan jir ayay wararku sheegayaan inay ka masayrsanayd xaas kale uu marxuumku guursaday mar sii horraysay islamarkaana ay muddo wada joogeen oo iyada lafteeda u dhashay shan carruura balse su-aasha jawaabta u baahan ayaa sabab xaas intaasi lala qabay haweenayda falkan geysatay ee xilligan oga masayrtay dhibaatadana u geysatay inkastoo ehelka iyo dadka deriska laa marxuumka dhintay ay sheegeen in haweenaydan marar badan fala la xidhiira masayr iyo dhibaatooyin kale ay muujisay balse marxuumku u dulqaatay haddaba falkan ayaa noqday mid argagax iyo fajaca ku riday ehelka dadka qariyadda iyo dhammaan iyo dhammaan intii maqashay waxaana la sheegay in haweenayda dhibka geysatay ay weli baxsa tahay oon gacanta lagu dhigin dhammaadkii sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayay ahayd markay xaas ninkeeda ku gubtay xerada qaxootiga dhagaxaley inkastoo dhaawac daran oo soo gaaray uusan u geeriyoonin uu ka badbaaday si kastaba ha haatee falalka gubitaanka ragga iyo gacanka hadalka dumarka ay ku samaynayaan ragga ayaa ku soo badanaya guud ahaan ismaamulka gaarisa xeryaha qaxootiga iyo gaar ahaan deegaanka dhadhaab waana arrinta loogu hadalhay inta badan yahay isbuucyadan guud ahaan deegaanka dhadhaab maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab